halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosadan kaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrman iyo boggeena v o a somaly com ciid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimco kow iyo labaatanka bisha abril ee sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda galabta iyo wararka v o n waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaana idaacadda dhegeystayaal waxaa ka mida magaalooyinka soomaalida ee geeska afrika oo si weyn looga ciiday madaxweynaha somalilan oo odayaasha sool ugu baaqay in colaadda la joojiyo
waxaan leeyahay waxaa reer somalilan ee gobolka reer soola waxaynu u fidinaynaa in arrintaa colaadda la joojiyo oo wadahadal lagu dhammeeyo khasaaraha intaa la dhaafay
dhegeystayaal qodobo kalena waad maqli doontaan oo uu ka mid yahay barnaamij aan ugu tala galnay maalinta cidda hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida
hadduu nabad hayo oo uu nabad ku baaqayo nabaddu waxay ku xidhantahay ciidanka gooja caddo jooga iyo ciidamada deegaanka jooga uu la baxo
dhegeystayaal haatana qodobadii warka ugu doorka roona muslimiinta dunida ayaa maanta u dabaaldegaya munaasabadda ciidulfitriga kadib markii ay soo dhammaysteen sagaal iyo labaatan maalmood oo ay soomanayeen bisha barakaysan ee ramadaan dalka sacuudi arabiya ayaa ku dhawaaqay in ay ciid tahay maanta xalay dalalka geeska afrika oo ay ugu horeyso soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha maanta sida weyn looga ciidayo kadib markii dowladda soomaaliya si rasmi ah ay ugu dhawaaqday munaasabadda ciidda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xamse cabdi bare ayaa shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyey munaasabadda ciidulfitriga oo ku aadan maanta madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa salaada ciidda kadib shacabka caasimadda ka codsaday in amniga ay kala shaqeeyaan laamaha amniga ee dalka magaalooyinka hargeysa baydhabo garowe kismaayo dhuusamareeb iyo jowhar ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha maanta laga ciiday oo laga dukaday salaada ciidda sidoo kale xerada ugu weyn qaxootiga dhadhaaba ayaa kubanaan qaxootihii maanta ay tukadeen salaada ciidda xilli ay ku jiraan duruufo adag oo dhinaca nolosha ah inta badan dalalka islaamka oo ay ugu horeeyaan kuwa carabta iyo waddamada ku yaala qaaradda asia iyo waqooyiga afrika ayaa ka mid a meelaha maanta laga ciidayo in ka badan afar boqol oo ruux ayaa lagu soo warramayaa in la dilay iyadoo dad tiradoodu ay kor u dhaafayso saddex kun iyo shan boqolna ay ku dhaawacmeen dagaalka ka socda dalka suudaan ee u dhexeeya xogagga r s f iyo ciidamada suudaan kaasi oo maalintii toddobaad galay sida ay ku warantay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o margaret harris oo ah afhayeenka w h o ah ayaa warfidiyeenka waxa ay ugu sheegtay magaalada geneva in afar boqol iyo saddex iyo toban ruux ay dagaalkaasi ku dhinteen iyadoo saddex kun iyo shan boqol iyo konton iyo kow qofna ay ku dhaawacmeen hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta unisef ayaa iyaduna sheegtay in sagaal caruura oo ay ku jiraan dadka dagaalka ku dhintay konton kale oo caruur ahna ay ku dhaawacmeen mareykanka ayaa waxaa uu bilaabi doonaa tababaridda ciidamada ukrain sida loo isticmaalo loona dayactiro taangiyada abramis toddobaadyada soo socda iyadoo ay sii wadayaan dardargelinta dadaalkooda ku aadan sidii loo geyn lahaa goobta dagaalka sida ugu dhaqsiha badan sida ay sheegeen saraakiil maraykan ah maanta oo jimcaha go-aankan ayaa imaanaya iyadoo hogaamiyaasha difaaca ee yurub iyo caalamka ay ku kulmayaan saldhigga cirka ee ramston dadaalada socda ee la doonayo in laysku dubarido hubka iyo agabka kaleeto ee la geynayo ukrain oo la filayo in lagu dhawaaqo dhowaan sida ay sheegeen saraakiisha soddon iyo kowtankii ayaa tegi doona aagga tababarka ee grefenwor ee jarmalka dhammaadka bisha may waxaana ciidamada ay bilaabi doonaan tababar dhowr toddobaada kadib saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in tababarka ciidamada uu socon doono ilaa iyo toban toddobaada taangiyada tababarka ma noqon doonaan kuwo la siiyo dalkaasi ukrain si markaasi loogu isticmaalo dagaalka ka dhanka ah ruushka taa beddelkeedase kow iyo soddon taangiyada dagaalka ee m n a n ayaa dib u habeyn lagu samayn doonaa gudaha maraykanka kuwaasi oo tegi doono jiidaha hore marka ay diyaar noqdaan warkiina dhegeystayaal waa naga intaas halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa washington ciid wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal dhammaantiinba magaalooyinka soomaaliya ee geeska africa waxaa maanta si isku mid ah looga dabaaldegay munaasabadda ciidulfitriga madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo salaada kala qayb galay dadweynaha hargeysa ayaa dadka degan gobolka sool wuxuu ugu baaqay in colaadda gobolkaasi ka taagan la joojiyo oo la wada hadlo warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray khadar cakule
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo dadweyne tiro badan kala qayb galay tukashada salaada ciidalfitriga ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha laascaanood waxaana madaxweyne biixi uu ku baaqay in xaaladda magaalada laascaanood lagu soo dabaalan nabadgelyo isagoo dhinaciisa sheegay in xukuumaddu ay nabadgelyada diyaar u tahay somalilan maanta waa nabad magaalada laascaanood colaad baa ka jirta ciid bayna joognaa ummadda soomaalia nahay waxaynu ilahay ka codsanayna colaadda inaga dib innagu haddaynu nahay ummadda somalilan dhammaanteed colaadda ilaa bilaway ilaa maanta nabad un baynu u haynaa maantana waxaynu ku baryaanaa ilaahay isagaa jabbaana oo qafuuraha inuu colaaddaa inaga dabiyo oo nabada kasoo noqoto dadka colaaddaa ka qaybaha wada dhinaca kale ee faraha badanna waxaan leeyahay colaad walba nabad baa ka dambaysa colaad walba ma jirto colaad waarta ama dowlad ha ahaato ama qoys ha ahaato colaadda waddada dambaysa caqliga saliibka talada wuxuu ku jiraa colaaddu intaanay khasaaraheedu weeryahayba in la qabto oo la dabiyo maanta laba bilood oo maalmala colaaddaa socotay somalilan khasaaro weyn oo naf iyo maalba ah oo aan lala weytimin oo kugu dhimayo kaa dhimaya ayaa ka dhacday waxaan leeyahay waxaa reer somalilan ee gobolka reer soola ee talaqabeeda ee sheekha ee madaxdhaqameeda ee nin kale oo siyaasad ama garboodkaaa iyo kuwa somaliland kaleba waxaynu u fidinaynaa in arrintaa colaadda la joojiyo oo wadahadal lagu dhameeyo khasaaraha intaa la dhaafay waa markii toddobaad ama sideedaad ee aan ku baaqa nabad geesta kale qaar ka mida dadweynaha ku nool magaalada hargeysa oo aan la kulmay ayaan mikrofoonka hordhigay kuwaasi oo eheladoodii qaraabadooduba salaan u diray iyo hambalyada farxadda ciidalfitrida magacaygu waa cabdirajiib cabdiqani ciise gaar ahaan waxaa salaamay hooyadii iyo aabahay hooyadii oo lalaho wax cabdiraxmaan xasan waxaa salaamay asxaabtaydi iyo aheelkaydi iyo qaraabadayda waxaan leeyahay ciid mubaarak magacaygu waa mustafa cabdi calanle waxaan xagga ka salaamayaa hooyaday saare xuseen salaybaan iyo aabbahay cabdi calalle xuseen gaar ahaan waxaan salaamayaa bulshada iyo asxaabtayda waxaan leeyahay ciid mubaarak ciiddaa ciiddeeda allah hayna gaadhsiiyo aniga magacaygu yahay cabdicasiis cali maxamed waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kastoy joogaanba waxaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr halkan waxaan kale ka salaamayaa maamaday hooyaday aamina maxamuud cabdi xasan iyo aabbahay cali maxamed cabdi iyo dhammaan intii magacayga iyo muuqaygaba taqaana waxaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr khadar maxamed cakule v o a hargeysa v o
halkaad dhegeystayaal welin nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington ciid wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay magaalada boosaaso dadweynaha ayaa maanta si weyn waxay ugu dabaaldegeen munaasabadda ciidda warbixintan waxaa noo soo dirtay faadumo yaasiin jaamac
dadweyne tiro badan oo ku labisan dharka ciidda ayaa subaxnimadii hore ee jimcaha u dareeray tukashada salaada ciidulfidriga waxaana masaajidda magaalada boosaaso laga maqlayay oogista takbiirta dariiqyada magaalada ayaa lagu arkayay qoysas wada socda oo farxadda ciidda isugu hambalyeynaya iyo carruur si wanaagsan u labisan oo gacmaha ku haysta qalabka ciyaarta dhinaca kale dadka masaakiinta ah ayaa la siinayay raashinka sakaato fidriga iyo lacago sadaqa ah waxaana goobaha lagu bixinayo aan kula kulmay qaar ka mida danyarta oo iiga warramay dareenkooda anna muxtaajinkiimid baa laydhaha walaal waxaan soo doonaynaa labada kiiliya barkaasaan soo dira barakac baa nahay mana awoodno maanta aradbax iyo ciyaalka ciid ciiddeedana muu awoodno mana heli karno intaasaan soo doonayna oon walaalaha anaga oon magaalada soo galnay ninkaan naqaanana waa ninkaan naqaanana waa ballansannaa bakhaarahana waa iska soo raadnay labadaa kiilaana u soo kacnay wax kaloon u soo kacnayna ma jiraan salaadii si waagu bari sida usoo kac koobshaa iskale galaas biyo guriga macabin weli isaga soo gal waa iska wareegaayo un intaasuu ilaahay ka waliga iga soo siiyey islaamka mutula maxamedka cabdixaafid aadan oo ka mid a ganacsatada raashinka iibisa ayaa ii sheegay in ay saacado badan ku howlanaayeen bixinta raashinka ganacsatada reer puntland fikradan iga qaataan kadib anagana intay ugu talagaleen baan siinaa lix shan qof ilaa intay rabaan nagu reebaan baan siinaa maalintaa waxaan aad u socda raashinka weliba sii khaasatan bariiska
duqa degmada boosaaso xasan cabdalla xasan oo salaada ciidda la tukaday boqolaal ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada boosaaso ayaa ku baaqay in loo gurmado dadka barakacayaasha ah islamarkaasna shacabku ay si wada jira uga shaqeeyaan amniga iyo mashaariicda ka socota magaalada boosaaso sidoo kale qaar ka mid ah dadweynaha boosaaso ayaa isugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidda
dadka barakacayaasha ah meel dhinacay ka yimaadaanba dadka waa in loo heliyaa waa in wax la taraa dhammaan ummadda islaamka guud ahaan iyo gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaa ugu hambalyaynaya munaasabadda ciidalfitriga ilaahi subxaana wa tacaala ciidan iyo ciiddeeda ilaahay nabad caafimaad bashbash iyo barwaaqo ha inagu gaarsiiyo dadka ku nool magaalada boosaaso ayaa sanadkan salaada ciidda ku kala tukaday masaajida kala gedisan ee magaalada waxaana sanadkan ciidda ku soo beegantay xilli aysan dadku ka xagaabixin gudaha boosaaso faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
magaalada laascaanoon dadka inta badan ay magaaladaas uga carareen dagaalada ayaa waxaa maanteeto lagu tukaday salaada ciidulfitriga sida uu ku soo waramayo cabdikariim olol
allahu akbar kabiira walxamdulilaahi kaiayaa laga tukaday salaada ciidulfitriga iyadoo dadweynuhu ay isugu yimaadeen masaajidada kala duwan ee ku yaala magaalada laascanood masaajidka weyn ee magaalada laascanood ee mister jaamaca ayaa salaada waxaa ku oogay boqolaal dada iyagoo halkaasina ka dhagaystay wacdiga culimaadudiinku ay u soo jeediyeen sidoo kale dadweynaha ayaa isugu hambaliyeeyey ciidda iyo sida ay magaalada laascanood sanadkani xaaladda ay ku jirto ay dadweynaha ku hadhay ay ugu ciideen waa halkaasi ka hadlay duqa degmada laascaanood cabdiraxiin cali ismaaciil isagoona ka hadlay hadal madaxweynaha somalilan uu kaga hadlay gobolka sool iyo degmada laascaanood madaxweynaha somalilan muuse biixi oo ka hadlayay arrinta laascaanood oo leh waxaanu ku baaqaynaa nabad nabaddu ilaahay ka sukow gacantiisa ku jirta cid kaloo maanta nabadda la haysaa ma jirto hadduu nabad hayo oo uu nabad ku baaqayo nabaddu waxay ku xidhan tahay ciidanka gooja caddo jooga iyo ciidamada deegaankan jooga uu la baxo waaba intaa keliya hawl kale iyo dhib kale midna uma baahna soomaalidu waxay ku mahmaahdaa aan wax qalanno midiyahana qarsanno nabadna waa ku baaqayaa oo waxaan leeyahay nabad baan hayaa aroortiina madaafiicdaan soo ridayaa duurkiina waan soo ridayaa galabkiina waan soo ridayaa ciidankaygina gooja cadday fadhiyaan labadaas isma qabanayso baan leeyahay muuse biixi sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada laascaanood ayaa iyagu ciidda aragtidooda ka dhibtay
magacaygu waa xasan jaac maxamed waxaan salaan u dirayaa marka koowaad guud ahaan bulshada islaamka gaar ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer s c waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal magacaygu waa cabdilaahi sheekh cali macalin waxaan halka salaamayaa ummadda muslimiinta meel kasta joogaanba marka ugu horeysa ciid mubaarak baan leenahay dadka muslimiinta meel kasta joogaan weliba ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka s c khaatumo ilaahay subxaana watacaala waxaan uga baryaynaa ciidan ciidda ku xigta inuu ku gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo amni magacaygu waa faarax sahl cali oo ka mid ah ganacsatada magaalada laascanood haddaan fakirkeyga ka hadlo waxaa weeye horta marka ugu horeysa waxaan hambaliyo u dirayaa ummadda islaamka guud ahaan gaar ahaan shacabka reesiisi ayaan hambaliyo u diraya waxaan leeyahay ilaahay naga aqbalo cibaadadii aynu soo samaynay bishaa ramadaan cabdikariin olol v o a magaalada laascaanood
ciida mubaaraga ayaan dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan haatan kusoo dhowaada barnaamij gaar ah aanu ugu talagalnay ciidda waxaana wadajir u soo jeedinaya anuga ibraahim xasan daandurey iyo ismaaciil xuseen farjar
ilaahena siiyey isaga ku abaale
haye ibraahinow waa mar kale iyo ciid wanaagsan ayaan dhegaystayaasha leenahay ciid wanaagsan ayaan leenahay dhegeystayaashana dhammaan meel kasta ay joogaan meel kastoo ay joogaan maadaama bishii barakeysaneed ee ramadaan waan gartay ibraahinow aan si wanaagsan u soo gudanay haye hadda waa halkii cuna cuna cunaa caba oo cuna
innaga iminka ciiddii inoo bilaabantay oo salaaddii iyo ciiddii iyo innaga waa inoo magaranaysaa xilli hore xagga afrika iyo iyagu waxooda waa sii dhammaysteen ibraahino tii xalwo ahayd haye waa gacan gashay bow iyo xambaaburkii iyo ciid wanaagsan ayaan dhegaystayaasha leenahay anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo ibraahim xasan daandure ayaa barnaamijkan gaarka ciidda idinla socodsiinaya qodobo kala duwan oo xiisele ayaad ku maqli doontaan waxaana ka mid ah xanuunba anla igaadho lan cugwaaray sibaani lalan waa sheekadii fannaan ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo soddonkii sano ee ugu dambeeyey ku ciidayey xeryahaasi sidoo kale waxaan idiin haynaa waa mareega duunyadu meermeersano isku murugsano lama mari kare codkaas aad maqlayseen hadhow ayaad maqli doontaanoo barnaamijkeenna ayuu ku jiraa salaamihii iyo warbixinno kala duwan oo xiise leh ayaan idinku haynaa barnaamijkeennan gaarka ah oo ka kala imanaya muqdisho hargeysa kismaayo baydhabo beledweyne boosaaso dhadhaab iyo nairobi
ismaaciil waan ku bilownay dhinaca iyo xeryaha dhadhaab iyo sida looga ciiday waa kan wariyaheenna v o e cabdisalaan salas waxaa barnaamijka ciidda dhadhaab marti ku ah cabdirashiid maxamuud cali oo loo yaqaano faro leh oo ah jilaa marna ah heesaa ku nool xeryaha wakhti dheer cabdirashiid kuso dhawow barnaamijka ciidda v o eda in cabdisalaam walaal waad mahadsantay barnaamijka v o maanta adigu martiqaaday horta anu waxaan ku dhashay waddanka etoobiya gaar ahaan gobolka qorraxyi waxaan ka soo qaxnay anigu oo yar mataqaanaay ilaa seben sebenkii waxaan soo gallay soomaaliya kabacdi soomaaliya haddana dee qax labaad baa ku dhacay waxaan soo galay waddanka kenya waddankii saddexaad weeye oon qax ku imaado halkan waxaan qaxootiga aan joogaa dhagaxley soddon sano wakhti badan ayaanu halkan ku ciiday oon la qaybsanaya islaamka dunida kale ku nool waayahay cabdirashiidow waxaa tahay jilaa caanka ah xeryaha marna heesaabaa tahay koox fanka oo xeryaha waqti dheer ka jirta ee qayb ka tahay bal xaalkaaga maanta maadaama ay tahay ninkii maraykan jooga iyo ninkii dhagaxla jooga annaga kulley ciidda waanu is- u simannahay nin walba intiisuu ku faraxsan yahay nin hudhay qaatee nin original qaataba labadaba waa isla faraxsan yihiin somaa garan waa ciidda meel walba farxadda annagu halkanaan mataqaanaa soddon sano ku qaadanay waana ku faraxsannahay laakiin ilaa hadda mataqaanaa fanka annaga unbaa mataqaanaa waxoogaa taakeer haysaa oo qaxootinimada dib u dhigaysaa mogiye aad baan ugu faraxsannahay waanu mataqaanaa jecelnahay waayahay cabdirashiidow waqti dheer ay xeryaha ku nooshahay xaalado kala duwana waad ku soo qaadato maadaama aad ruwaadihiina inta badan aad ii sheegtay inay ka turjumayeen nolosha adag iyo dabcan een dowladnimada faa'iidada ay leedahay waxaan kuu soo qabanayaa hees mataqaanaa ee ka mida mataqaanaa heesihii jacaylka kana hadlaysa wadaninimo n cadraday calooshiyo cindigaygu dooneen cadna idilka wayo cidishageetamaan narag cilcilyowga fiihidikana allalalan cidan daba marayo dibadahanu carara cuflow libaaxiyo carraashabelkan cawayskii la jooga ciddii aan arkahayana badihii candhabaano canabahan su'aala
heesahaagii jacaylka oo sida gaarka ah dabcan noloshaad u taabanayay bal mida labaad Ee, waxaan kuu soo qabanayaa heesahii jacaylka hees ka mid ah xubigiiyey dhalanlalanla kala gacalkiiyey dhalanlalanla xiisaan kuu qabo igu xele fogaatee xidigii dhalan cidhjiidhay dhalan xidigii dhalan cidhjiidhay dhalan hayadayadunbaan ku xasuusanaya xubnaha iyo jihirkiiyo xididada dhexdoodiyo xaglaad iyo cararatee bal dhowr sano kadib xerya ayaad ku cedaysaa fankiina ma lahan bandhig iyo meel lasu yimaado bal maxaad dareentaan maanta oo kale maadaama aan salaadii soo dukanay dabcan guryihin lagu soo laabtay maasha allah horta taas mataqaanaa qeyri weyn mataqaanaa ay taabanaysaa cabdisalaan culus sababtoo ay tahay mataqaanaa ay dee nin qaxooti jooga oon waddankiisa haysanin oo mataqaanaa nolosha siduu u baahaya uusan heli karin sababtoo tahay n hadda waxaa waqtigan oo kale waxaa noo ficlaan lahaa haddii waddanka annagaa joogno bandhig baanu samaysan lahayn ciiddan mataqaanaa show baanu samayn lahayn maslaxa weyn baanu yeelan lahayn n mataqaanaa dee shacabkaanu si fiican ula farxi lahayn
ibraahim haddaan intaas kaga nimaadno dhinacaas iyo xeryaha dhadhaab haatanna ku soo dhowaada qaar ka mida dadweynaha ku nool magaalada muqdisho oo uu la kulmay wariyaha v o a cabdicasiis barrow farxad iyo kalgacal ayaa la isku gacan qaadayaa saakay magaalada muqdisho ereyada ugu badan oo ay dhagahaagu maqlayaanna waa ciid wanaagsan waalidiinta ayaa gacmaha ka wada ubadkooda inta badanna waxaa fasax laga yahay shaqooyinka maanta waa maalin ku weyn guud ahaan muslimiinta dunida oo soo gutay rugni ka mida shanta tiir ee islaamka farxadda ciidda darteed waxaa aada mashquul u ah goobaha loo dalxiis taga ee ku yaalla caasimadda soomaaliya waxaana sidoo kale isbooqanaya ehelka iyo qaraabada oo farxadda maalintan ay leedahay darteed isku xidhiirinaya kuwa aan fursadda isu saamixinna waxay isku darayaan salaan iyaga oo kala fog magacaygu waa cabdimaalig cadaan oo ku nool magaalada muqdisho si wanaagsan ayaa loogu ciiday dhammaan ee, caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxaan u- aad ugu faraxsanahay in maanta maalinta ciidda ay tahay maalin oo aad inoogu weyn maadaama aan soo sooneen bil ramadaan oo soddon maalin ah Ee, waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ee, ehelka iyo qaraabada oo ugu horeeyaan hooyaday macan firdowso cali walaalahayga iyo dhammaan saaxiibada aan aan shaqo wadaaggan ahnay waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan kula caam antum bikhayr magacaygu waa maxamed cabdiqaadir kuule ciid wanaagsan halkan ciid wanaagsan aan ka leeyahay asxaabteydii kale ah xasan cabdi cabdiraxmaan maxamuud shariif nuunow masir haybe asad abuukar cali maxamed siciid cabdiraxmaan iyo dhammaan asxaabta aan magacooda aan soo koobi karin waxaan leeyahay ciid wanaagsan kula caam antum bikhayr magacayga waa xasan cabdulaahi cabdiraxmaan xasan qaraabo aad baan ugu faraxsanahay maanta oo ay tahay maalinta ciidda ugu horeysay yowma ciidulfitriga taqabal allah mina wa minkum saalix alacmaal waan ku faraxsanahay maanta inaan ku damaashaadayo oo ku ciidayo magaalada muqdisho oo aan ku dhashay ku barbaaray ku weynaaday
ciid wanaagsan bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa xuseen cali xasan maanta si wanaagsan aan ugu ciiday magaalada muqdisho weliba waxaan soo maray meelo badan maadaama la soonnaa meheradaha inay furan yihiin weli anoo isleh weli waa la soomaya ayaa halkaan ka salaamaysa xuseen waxaan halkaan ka salaamaya dhammaan eheladeyda asxaabteyda iyo saaxiibadeeda dhammaan meel walba ay dunida ka joogaan sanadkan waxay muqdisho ku afuurtay kuna ciiday xasilooni siyaasadeed oo way ka duwan tahay sannado tegay oo muran doorasho iyo khilaafaad siyaasadeed ay jireen laakiin waxaa qaali ah maciishadda qoysas badan oo danyar ahna waxay tahli waayeen inay carruurtooda dharka ciidda u iibiyaan haba ugu badnaadaan barakacayaasha e cabdilcasiis barrow v o e muqdisho haddaan intaas kaga nimaadno haatanna aan idinku soo dhoweeyo qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada nairobi oo diraya hambalyada ciidda wariyaha v o a intisaar saalax xuseen ayaa inoo haysaa ciid wanaagsan ciid wanaagsan Een, adigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan maanta oo ciidda ah ay ku siisay idaacadda v o a een, kuna bilaabaya magacaaga yaad jeclaan lahayd inaad halkan salaan uga dirto waxaan halkan ambaga ciidda uga dirayaa dhammaan shacabka muslimiinta meel walba oo joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr khaas ahaan waxaan ciidda u dirayaa faamiligayga oo igu horreysay hooyadayda qaaliga dahaba shaala ibraahim iyo walaalayhayga kale faabna shukri maxamed saar shukri maxamed iyo dhammaan ilmo shukri dhammaan waxaan u dirayaa hambalada ciidda waxaan si khaas hambalada ciidda ugu dirayaa xaasigayga qaaliga ah nimca maxamed iyo carruurtayda dhammaantood waxaa leeyahay kullu caam wa antum bilaa khayr ciid wanaagsan Een, adigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan maanta oo ciidda ah ay ku siisay idaacadda v o a een, kuna bilaabaya magacaaga yaad jeclaan lahayd inaad halkan salaan uga dirto bismillaahi raxmaan raxiim intisaar waa mahadsan tahay magacaygu waa cabdiweli cabdulaahi maxamed waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr waxaan rabaa fursadda ciidda inaan uga faa'idayso oo v o a saakana siisay inaan uga faa'idaysto waxaan rabaa inaan ciid wanaagsan idhaahdo dhammaan faamiligayga se qaas ah waxaan rabaa ciid wanaagsan aanu- inaan u idhaahdo xaaskayga canab saciid cali xirsi iyo hooyaday macaan xalwo cabdulle maxamuud iyo dhammaan faamiliga waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulla caam wa antum bikhayr Een, adigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan maanta oo ciidda ah ay ku siisay idaacadda v o a een, kuna bilaabaya magacaaga yaad jeclaan lahayd inaad halkan salaan uga dirto ciid wanaagsan walaal intisaar magacaygu waa nimco tirey ku nool xaafadda isley dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan sanadkan kiisa kale farxad iyo baraari ku ciida insha allah halkan waxaan ka salaamayaa familkeyga reer muuse tirey anaan kala qaaqaaday meel kastoo joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan
Een, ciid wanaagsan
yaanta iyo iida wanaagsan alla maanta ayaanta iyo iida ismaaciilow haatana mid ka mid a heesaha ayaan dhegaystayaashana ku nusanaynaa waa heesta ay ku luqayso fanaanadda deeqa bilan
Jirta noloshu waa qalab qaybtayo wixiisaga rabbaan laga sugayo ma sureeyo sureeyo aadmigu ma sureeyo aadmigu Jirta noloshu waa qalab
heestaas ay ku luuqaynaysay fanaanada deeqa bilan haddaan intaas kaga nimaadno oo uu muusgeeda tumay cabdiwahaab cantar naaji haddaan intaas kaga nimaadno haatanna dhinacaas iyo magaalada boosaaso ayaan aadaynaa faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan inoo haysa magacaaga meeshaad joogto adigoo ka faa'iidaysanaya fursadda ay ku siisay v o a barnaamijka salaamaha iyo ciidda iyaad salaamaysaa bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xaliima yuusuf axmed joogta magaalada boosaaso anigoo ka faa'iideysanaya fursadan qaaliga ah ay v o a siisay halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ehelkeyga ugu horeeyaan hooyaday iyo aabbahay walaalahay asxaabtay faamilkeyga oo dhan iyo dhammaan muslimiinta idil meel kasta ay adduunka kala joogaan waxaa leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr bal ciidan ka waran dareenkaaga ciidan aad baa ugu faraxsanahay sanada kadib waa ciiddii ugu horeysay aan faamilkeyga la qaadanayo anigoo ah aamino mahad ismaaciil cawad waxaa salaamayaa dhammaan faamilkayga dhan aabahii mahad ismaaciil cawad hooyada deeq maxaa cabdikariin iyo eedooyinka dhammaan salaade ismaaciil xaawo ismaaciil cawad dhammaan iyo dadka kale oo dhan waa salaamayaa faadumo aad baa u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a magacaygu waa najiib doctor faarax xaaji siciid degan dalka mareykanka haddana jooga boosaaso waxaan munaasabadda ciidda uga faa'iideysanayaa v o ada maadaama aan kulannay inaan halkan ka salaamo xaaskayga abshire maxamed samatar caruurtayda samiiro sabriin iyo xamse iyo xaydar dhammaan walaalahay ayaan salaamayaa oo magaaladan boosaaso qaar joogaan walaashay nuuro faarax injineer cabdicasiis faarax cali faarax siciido faarax aabbahay doctor faarax xaji siciid iyo hooyaday faadumo dhammaan asxaabteyda abwaan cabdi cali boos aad baan u salaamayaa abwaan sharmaarke saaxiibkay lakimaan abwaan cabdulaahi shube dhammaan asxaabtoo dhan dhammaan waxaan kaloo salaamayaa ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimka meel kastay ku noolyihin waxaan leeyahay kullu caam oo antum bikheer iid wanaagsan iid wanaagsan dhammaan
markii ay dadku codkaaga maqlaan dabcan waxay kaa filayaan wax badan oo ay ka mid tahay heesihii aada caanka ku ahayd marka munaasabadda ciidda maxaa dadka la wadaagaysaa maadaamaad kabankiina gacanta ku hayso waxaan la wadaagayaa hees aan gacanta ku hayo oo walaalnimada ka hadlaysa aniga iyo asxaabta kale ay dhegeysanaysa waxaan si u helay inaan heestaa cusub aad markii ugu horreyso aan maqlo waa mahadsantaha aada iyo aad aad baan idinku hambalyeynaya waa mareeg adduunyadu meermeersano isku murugsano lama mari kare waa mareeg adduunyadu meermeersano isku murugsano lama mari kare maalintii dhibeeya marka xal murgee aad mudatohe maalintii dhibeeya marka xal murgee aad mudatohe mudan kula dhashiyo gacantaada midig kama maarantidee macaana walaa mudan kula dhashiyo gacantaada midig kama maarantidee
haatana ku soo dhowaada dhegaystayaal qaar ka mida dadweynaha ku nool magaalada kismaayo oo diraya hambalyada ciidda waxaa lala kulmay wariyaheena v o e aadan maxamed salaad aadan kismaayo
markana waxaan jaleecayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka ahna kusimaha wasiirka wasaaradda wasiir deeqow kusoo dhawow v o a wasiir ciid wanaagsan ciid wanaagsan aadan kismaayo aad baan ku salaamayaa adig iyo bahda saxaafadda v o e da idinkaa idinka bilaaba waxaan idin leeyahay horta ciid wanaagsan v o e waxaan ciid mubaarak u dirayaa kulla caam kulla caam wa antum bikhayr dhammaan soomaalida meel kastoo ay ku nool yihiin dal iyo dibadba khaasatan reer jubbaland waxaan leeyahay ciid mubaarak wasiir yaad salaamaysaa Een, halkan waxaan ka salaamayaa ugu horreyn aadan kismaayo adiga Een, carruurtayda kale ku- ku kala nool australia iyo nairobi waxaa kaloo salaamayaa dhammaan asxaabtayda bahda aan iskula jirno golaha wasiirada xukuumadda xildhibaanada iyo dhammaan inta muslimiin ah ciid mubaarak ciid wanaagsan adiga soo waayahay markan waxaan la taagnaa mid ka mid a dhallinyarada magaalada kismaayo walaal soo dhawow magacaaga walaal waan dhabahay magacaygu waa asad asidow haye soo dhawow ciid wanaagsan ciid la mid ah haye maanta ka waran kismaayo see looga ciiday maanta maasha allah niyo waan ciidnay waxaan isugu imaanay dhallinyaradii dadkii dhan waxaan isugu imaanay eh, garoonkii salaada lagu tukanayay salaadii waan tukanay si fiican aan u ciidnay maasha allah halkan waxaa ka eh, yaad salaamaysaa waxaan salaamayaa halkan hooyaday macaan haboon Maxam- haboon gedow xuseen haye oo ku- oo joogta bu'aale yaa kaloo salaamaysaa waxaa kaloon salaamayaa saaxiibkay khaalid aadan cali asagana sidoo kale bu'aale joogo haye wakaa yaa kaloo asxaabtaada ka mid a salaamaysaa walaala ehel kulli walaalahey waxaan kaloo salaamayaa sakriga iimaan maxamed oo ku sugan south africa waxaa kaloo salaamaya walaalkay aadan iimaan maxamed oo jooga asagana kismaayo ila joogo wakaa kulli waxaad leedahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan aan leeyahay kulli waata aad baad umahadsan waa tahay eh, dhegeystayaal weli een, qaybtii ciid wanaagsan ee reer kismaayoodka ayaan ku guda jirnaa Een, markan waxaa la taagan xildhibaan bistoolo eh, oo ka mid ahaan jiray mudanayaashii hore ee baarlamaanka jubbaland soo dhawow eh, xildhibaan ciid wanaagsan Eh, bismillaahi raxmaan raxiim ciid wanaagsan dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay dunida ka joogaan aad baan u soo dhoweynaynaa ciidan waa ciidda keliya eh, oo muxuu ahaa aad laiskugu raacay hal mar la wada soomay hal mar la wada furay marka insha allah dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer jubbaland ciid wanaagsan eh, ayaan leeyahay soo dhowaada waayahay Eh, xildhibaan adoo fursaddan ka faa'iidaysanaya v o a ee ku siisay een, yaad salaamaysaa Een, waxaan salaamayaa dhammaan sidaan hore u sheegay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer jubbaland khaasatan reer xuseen bistoolo qoyskani aan ka soo jeedo ballaaran oo ku kala nool du- dunida daafaheeda dhammaan waa idin salaamay oo ugu horeeyo ninka muxuu ah reerka hadda ugu weyn cabdalla xuseen roble oo ku nool gaalkacyo abukaati xasan qoordheere een, aamine xuseen rooble abukar xuseen rooble een, dhammaan iyo qoysas ballaaran oo muxuu ah reer bistool intay dhaleen oo dibadda ku wada nool dhammaan waa idin salaamayaa reer garoose ree- reer muxuu ahaa een, een, asad kulli waa idin salaamaya dhammaan xaawo garoose een, dhammaan muxuu ahaa xildhibaan cabaas cali ibraahim xildhibaanka saaxiibkaiga qaaliga ah ee hadda ku nool hindiya oo caafimaad ahaan u jiro caafimaad tamaa lagu soo siiya saaxiib ciid wanaagsan wanaagsan oo wacan aad baad xildhibaan umahadsan tahay Een, markan waxaa ila taagan een, agaasimaha wasaaradda isgaarsiinta iyo boostada ee jubbaland Een, saacid cabdulaahi soo dhowow ee, ku soo dhowow v o a ciid mu- ciid mubaarak waa dhowahay ciid mubaarak ciid mubaarak aadan waa dhowah waayahay Een, adoo fursaddan ka faa'iidaysanaya v o a ee ku siisay ee, yaad salaamaysaa waxaan salaamay marka horeeto waxaan rabaa inaan farxadda ciidda la wadaago dhammaan ummadda muslimiinta ah ee islaamka ah ee daafaha caalamka wada nool gaar ahaan ummadda soomaaliyeed haddana ummadda reer jubbaland haddana reer kismaayoon maanta la- aan wada ciidaysanayno waxaanna kulligeen ilaahay naga aqbala acmaashii wanaagsan ee soo samaynay soonkii iyo salaadii iyo ducooyinkii taqabal allahu mina minkum saalix alacmaal Een, ilaahay soonka soonkiisa nabad allah nagu gaarsiiya caafimaad iyo barwaaqi iyo soomaaliya iyo jubbaland oo sidan kasii qurux badan waxaan salaamayaa haddaan ka faa'iis jaaniskana v o ay siisay aadan is- aad isiiseen een, dhammaan ee, walaalahayga soomaaliyeed ee, g- reer jubbaland ee, reer kismaayo ee, familigayga gaar ahaan walaaladay ee, gabdhihii wiilal aabbahay ayeyday eedooyinkay abtiyaashay asxaabtayda dhammaan waan salaamayaa waxaan leeyahay farxad ku ciida meel kastoo dunida ka joogtaan meelo kala duwan bay joogaan kismaayama joogaan waxaan leeyahay farxad ku ciida een, ilaahay ciidan ciidda nabad iyo barwaaqa allah nagu gaarsiiyo waan gartay ibraahimow barnaamijkii ciidaynu weli saa u dhex dabaalaneynaa heeso kala duwan iyo jiib iyo jaan iyo dhinacyo kala duwan baynu dhegeystayaasha ugu haynaa iyo dadweynihii oo salaamaha diraya haatana ibraahimow waxaan u kacaynaa dhinacaas iyo baydhabo janaay iyo wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh magacaygu waa xildhibaan maxamed nuurow oo jooga magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ee koonfur galbeed dhammaan muslimiinta meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan hambaliyo hambaliyo gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan waxaan halkan hambaliyitaanida ugu dirayaa dhammaan familkayga oo ay ugu horeeyaan aabahay iyo hooyaday iyo dhammaan ciyaalkayga meel kastoo ay joogaan gaar ahaan waxaan si gooni ah ciid wanaagsan aan u leeyahay ciyaalkayga iyo haaskayga oo joogaan caasimada dalka kenya ee nairobi iyo magaalada baydhabo marka waxaan leeyahay dhammaan meel kastoo ay joogaan muslimiinta farxad ku ciida ciid wanaagsan ciid wanaagsan cabdikariin yuusuf al-sheegar liire malaaguumow mayrooge baydhoyrooga maynta ku salaamay dhammaan muslimiintii saa'imiinta haayan intii bisoominayti soonka ilaahin oo aqbala intii hanin do-ayti oo xaramka seetina do-aadiyo ilaahinin aqbala mayse goonaha an salaamay deegaanka ana rooga oo koonfur galbeed baydhabo caasimada kumeel gaarka baydhabo dadka ku nool intii bigoroto salaamee anoo e malaaguumow marka may goonan salaamay ehelka iyo qaraabada kulli dhammaan asxaabta iyad iyadaan salaamay goonahaan maysii salaamay abtagay oo rooga norway eedan maamow shee eedana ee goonan salaame dhammaan ehelkii asxaabtii kulli iyadaan salaame asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismilah magaaga may buwaa faarax xuseen xaaji oo longorodow abwaan weerow may baana ka sugnaa magaalada baydhabo alxamdulilah may baafaday inaan inta ku salaamo dhammaan shaqaalaha iyo na mas-uuliyiinta v o a saas haato mayba kula faday inaan inta ku salaamo asxaabtay shalduban waxaana isku shaqada ena iyona weliba haana isku deegaanka ena haana isku haafada ena dhammaantiyo nooc walba inay iska jaraan ows hormuud in eeyi maxudiin xasan maxamed mukhtaar sheekh aadan dalmar cabdulaahi nuur aadan jaceelow ibrahim macalin ibraahim iyonay dhalinyaro badan oo saxaafadda ku mid ah waliyaan magaajo ha husi iyonay waliyaan magaajo han husnayba maybaa intun salaam inku salaam inku diray salaam kale ilaab eh saas haatoo maybaa lahaa ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam wa antum bikheer
anta iyo iida wanaagsan alla maanta ayaanta iyo waan gartay haddaynu intaas kaga nimaadno mukhtaar maxamed catoosh ibraahimna maxaad inoo haysaa waxaan inoo hayaa heestii webi igu bujaaco beeraha waraabsho dhulkubaad ku jiifo dhirta beeladweyne iyo beerlula haddaan maqloba allah u naxariistay abdoon hadraawi iyo xasan aadan samatar ayaan xasuustaa aad baan u salaamayaa shacabka reer beledweynena heestaasina waa hees caana oo inta badan maxaa la odhan jiray dadku waxay xasuustaan markay beledweyne xasuustaan iyo suugaantaba heestaasna aad bay u xasuustaan ibraahimo iyo weliba mu'alifkii sameeyey xadraawi allah u naxariisto ayaan leenahay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqale ayaa isaguna barnaamijkan inooga soo diray magaalada beledweyne
soo boqoraad joogto yadda hablagoodo bilicdee haweenkiyo loo dhameeyo
cabdi baadil markaad maqasho heeska beledweyn maxaa kugu soo dhacaya waxaa igu soo dhacayo jacayl aad u fara badan allaha u naxariistee boqorkii abweenkii qaaliga hadraawi gabadha ka jecel beledweyne beerlula waxaa igu soo dhacaya jacayl xasuus leh magaalada beledweyne iyo buundooyinkeeda jacayl xiise leh hadraawi ilaahu naxariisto waa hees qiimihii qaaya leh u fiican ummadda soomaaliyeed waa hees boqortooyo waa hees gabadhii quruxda badneed soomaaliya quruxda badneed ay qaaday beerlula loo qaaday beerlula ciid wanaagsan abwaan xasan cismaan warsame xasan shareero ciid wanaagsan magaca shareero xaggee kaaga yimid magaca shareer wuxuu iga yimid markaan ciyaalka ubax gacanka anhaye ayaa micnaha fanaanad cad ayaa halkan ugu soo qoray xasan shareer ah shareero kooxda shanta shareero sidaasay igu dhegtay markaan qaban jira markaa muusig ciyaalka ubaxan muusig utuma jira heesaa utuma jira maadaama aad ka mid tahay ama hormuud u tahay kooxda xidigaha hiiraan abwaane wax hees ah oo aad u samaysay beledweyn oo ku ammaanaysa ma jiraan a waa jirtaa way jirtaa aaday u jirtaa hal hees baa jiro barbaariyo hargeysa balan layga dhigayo batartii burcad bay bilanay ku nooshahay beeshuna maracsano soo beeqso beledweyn baqso beledweyn
ciid wanaagsan cadaawe jimcaale maxamed ciid wanaagsan xuseen xasan dhaqane waxa weeye maanta de waa maalin ciid waa maalin farxad waxaanu salaamaynaa soomaalida oo dhan meel kastoo ay joogto waxaanu leenahay ciid wanaagsan maantay waxaan kugu darayaa de webigiiyaa butaacay waa run meel walba wax u tumayaa baan ku iri biyaha bannaanka yaallaan barwaaqaa dhacday ilaahay baa keenay alxamdulilaah waxa weeye ciid wanaagsan
abwaan xasan shareer adigaan kugu soo laabanayaa muddaad joogtay beledweyn oo aad kooxihii ka dhisnaa ka mid ahayd shaqaalo dowladeed aad ka ahayd marka la gaaro maalmaha ciidaha waxyaabaha dhaqanka iyo hidaha dadka deegaanka ay u leeyihiin maxaa nooga tilmaami kartaa waxaan kaaga tilmaami karaa du'a la yidhaah cayaaro ilaahaa soo bandhigi jiray bula la yidhaaho walasoqo wajiiray dhaanto waa soo habeenkaas adiga ilaa maalintaas ilaa ilaa laba maalmood waa laska samaasan jiray bannaankaa lagu ciyaari jiray Ha, ciyaalkii kulli waa la- waa habeenkaas waa wax hurdi kale ma
abwaane yaa yaa salaamaysa oo aad jeceshahay eh, munaasabadda ciidda in salaan aad gaarsiiso wallaahi waxaan salaamayaa soomaaliya oo dhan baan salaamayaa ciid wanaagsan baan leeyahay qaas ahaan eh, fanaaniinta xidigaha hiiraan oo ka dhisan degmada beledweyne fanaaniinta oo dhan qaas ahaan adiga qaas ahaan asxaabtayda oo dhan intii maqalkayga iyo muuqaalkayga taqaan Eh, ciid wanaagsan abwaane kooxda eh, xidigaha hiiraan bal haddii aad munaasabadda ciidda awgeed eh, bal noo sheegto waxyaabaha ay eh, magaalada ka qabato magaalada waxay ka qabataa kooxda xidigaha hiiraan waxay dadkay madadaalisaa ee hoteelada iyo maarata xafladaha aroosyada ayaa loogu yeertaa looga qayb gashaa ayay kasoo tumaanba heesaha marka aad u qaadaan dadka aad madadaalinaysaan maxaa ka mid ah heesaha ayagaa dalbare dalabaadii ku socda heestaas nuuqaad bay leeyihiin siiba heestan ku la yidhaaho heleeloy heleeloy heleeloy hele ah, ah, heleeloy heleeloy heleeloy nindaar ku jira daruuri ma arki ilay xaray roobkii baadayi heestaasa ka mid ah Een, abwaan xasan shareero waa maasan tahay Ee, markan cadaawaan siinaya cadaawe ee, abwaanka ee, wax hees ah oo aad ka dalba lahayd munaasabadda ciidda awgeed ma jiraan waxa weeye de maanta waa maalinta ciiddii waa maalintii de farxadda eh, ummadda muslimiinta gaar ahaan soomaalida marka waxaa loo baahan yahay abwaanku aan ka codsanayna inuu noo qaado heesii eh, waa ma- waa maalin ciido waa maalin ciido muslimiintu leede mudan iyo marwooyinba waa ka halkaas halkaa waxaa kaa noo qaado waa maalin ciido muslimiinta ciido iyo marwooyinba
Een, abwaan xasan shareero ee, maxaa jeclaan lahayd inaan kusoo gabgabeyn hees oo aad noo dooraysa siiba heestaas oo heestii ninka la yidhaha filfil alifay oo laxanka aniga saaray muusigeeda aniga saaray oo lagu sameeyey beledweyne buundiweyn baa lagu sameeyey heestaa riwaayad baa lagu qaaday Eh, Cabdi- cabdibaadilna agtar buu ku ahay waa tuu tartanka heesaa hirgela kaga qayb galay heestaasaan rabay inaan kusoo gabagabo qadiijo hiiraan baa la qaadaysa Ah, fanaaniin heer hiiraanay ahaayeen Waa- waxaan waxaan lagu qaatay raadiyo muqdisho oo qaadatay arrimaha jacaylka ilaahay abuuray layskuma adkeeye moogtahay dhandharan dhandharan dhandharan dhandharan dherin dherin dherin uur hooye may gelin ifkana kuma narag ayuu amaaniyey amrani dhandharan dhandharan dhandharan dhandharan dherin dherin dherin adduunyadaa dhammanteed intaad joogtaa haddaan ka arkoodu nafta ku ogolaatay ciid wanaagsan oo wacan
ciid wanaagsan ciid wanaagsan halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan wariyaasha qaaliga eh oo ugu horeeyo waryaha reer hiiraan xuseen dhaqane oo v o a waan salaamay waxaan leeyahay ciid wanaagsan halkan waxaan ka salaamayaa hooyaday macaan iyo walaalahay iyo ilmahayga waxaan leeyahay ciid wanaagsan masar cali jeestaan salaamayaa mudane waa ku salaama cali jeeste guuli gobonimo gaar ahaan waxaan salaamayaa reer dayniile meel kasta meeshay joogaan ekasta reer dayniile waan salaamayaa salaamullahi caleyk reer dayniile waa idin salaamay ummad soom- soomaaliyeed waan salaamay ciid wanaagsan ciiddaa ciiddeeda guuliyo gobonimo soomaaliya oo midowday soomaaliya oo israaxday waa waa maasan tahay Eh, ciid wanaagsan cadaawe cadaawo jamaale waxa weeye waxaanu salaamayaa eh, soomaalida oo dhan baanu salaamayaa Eh, waxaan salaamayaa eh, de inta muslim dunida muslimka oo dhan baanu salaamayaa Kid- eh, intaa kadib caruurtayda baanu salaamayaa oo de meel walba dal iyo dibad kala jira inta maqalkayga iyo muuqayga taalla baanu salaamayaa waxa weeye waa cadaawo jimcaale maxamed oo idin leh ciid wanaagsan ibraahimow gebagabadii ayaan kusii dhownahay haye maxaad inoo haysaa haatan ismaaciilow ciiddii ayaan guda gallay burgaraafaha soo geli haye shiisho mooga keen haye
xalwada ilowin haye haye waa hala cuno hala cuno halla cuno wey oo farxad ha lagu ciido oo farxadda lagu ciido waa tahay ismaaciilow gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarray markana magaalada hargeysa ayaan aadaynaa waxaa noogu martiya kooxda halkar oo uu la kulmay wariyaha v o a xamse cali jeesto hadda hareerteeda waxaa taagan samatar jaamac maygaag oo ka tirsan ururka hidaha iyo dhaqanka ee halkar samatar ciid mubaarak soo dhowow aad baad mahadsan tahay marka hore waa ku dhownahay barnaamijka ciidda ee v o a ururka halkar academy waxaa la aasaasay waxaa la aasaasay labadii kun iyo saddex iyo tobankii bishii sagaalaad lix iyo labaatankeedii waa urur u taagan soo nooleynta hidaha iyo dhaqankeenii soomaaliyeed ee sii dabargo-ayay halkar cid caawisaa ma jirto iyadaa ismaalgelisa boqol iyo shan qof baa ka tirsan oo xubinimada halkar haysta adiga iyo dhallinyaradaniba waxaad u egtihiin dhallinyaro magaalo ku dhashay een, dhaqankan aad ciyaaraysaana waa dhaqan waayey soo jireen ahaa haddaba sideed ku barateen wallaahi horta wax waliba waa dhaxal anugu kooxdan iminka muddo badan inaan xubn- xubin ahaa iyo inaan maamulka ahaba waa ku jiray Eh, marxalado kala duwanna waan soo maray macalin baan ahaa Eh, run ahaantii ardaydii aan waxbaray anigu markii ugu horreysay waxaan dhaqankay baray nimanaan aada u saaxiib ahay labadii kun iyo sagaalkii Eh, ilaa waqtigeena waa ku dhex jiray marka waxa weeyaan aniguna dhalinyaradii baan fursad siiyey kuwii aan wax sii barayna waxbay dadka bareen dhalinyarada unba hal abuurta markaan tuso habka iyo s- eh, sida ay u dhacayso ciyaartu anigu wixii ka dambeeya iyaga halkaasumaan ka fadhiistaa marka waxa weeyaan ciyaarahan dub baa loo soo casriyeeyey oo markii hore waxaa loo ciyaari jiray hey hey yalele wabaalayayaay laakiin hadda maadaama adduunkii uu casrigu kusii socdo waxaan ugu talagalnay inaan hab muusiga ama dadka ku gaarsiino si ay dhaqankooda u barto
waxaa hareerteeda weli ku sugan samatar iyo kooxda hidaha iyo dhaqanka halkar Ee, baraha bulshada waxaa aada u qabsaday heeso adiga oo guddoomiyihii ah iyo habloo ka mida kooxdaada oo si foorjo ah u qaadaya heeso miisig saaran yahay laakiin agtin garaynaya wallaahi had iyo jeer waxaanu eeganaa fanaaniinteenu heese ay soo saaraan xamsow Ee, heestii ugu dambeysay ee laygu jafeeyey cawaale aadan baa qaada oo waxay ka hadlaysay markaa qof kastoo i hadimeeya guushaydana neceb wax saasa bay ahayd aduu ma xifdisani hablaha had iyo jeer soo dhiga marka waxa weeyaan dadkii ku howlan dee ninkan tegay ee shanta sane ururka hogaaminaya ubay baay bay hablow lahaayeen marka arrimahaasaa ka mid ahaa
aynu kusii soconnay heesaha xamaasadda iyo qaraaxada leh waxaa jirtaa hees kaloo iyaduna ay habluhu qaadaan oo qaabkan eh, miisiga iyo codka la isu dul saaraya bal heestaas laftarkeedu waxaa la yidhaahdaa dhallinyaradu nacab bay buufinayaan marka nin nacabkan inta badan ay soomaalidu ay sheegayaan ururkiinuna xaguu kaga jiraa nacabka waxaa jirta eh, had iyo jeer ururka waa la hadalhaya Eh, hadal hayntaas ay dadku hadal hayaan ayay habluhu mar walba kaga falceliyaan hadba heesta yaray u arkaan markii waxaa ka mid ah nacabku derbiyada ha jiidho eh, dadkii qarxiyey baan ahayn hayse badan oo markaa rag iyo dumar iyo dame- heestii dameer faras gaari waaye oo kale hees baa iyaduna jirta ay ugbaad aragsan qaado sanad guuradii markaa afaraad ee hablaha laga shido heestaas ugbaad maxamed cabdi ugbaad aragsan baa qaada dadkao dhanna way isweydiinayeen habluhu sidaad aragtay wadasad bay xidhayin
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington waxaan ku dhownahay wakhtigii aan soo gebagabaylayn idaacaddeenna ku soo dhowaada heestan anagoo mar kale idin leh ciid mubaarak degeystayaal idaacaddeenni galabta iyo wararka v o n waa naga intaas istaan mar kale kulmi doonno waa anigoo ibraahim xasan daanduray oo idinle ciid mubaarak